أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وفدة تبلغ bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanoo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo kusoo dhowaada faafreebka qodobadan caawa dhegaystayaal barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah xiisado colaadeed oo salka ku haya isqabqabsi xagga doorashooyinka uu si weyn uga taagan magaalada garowe iyo maleeshiyaad kala taabacsan siyaasiyiinta mucaaradka iyo hogaamiyaha maamulkaasi oo kusii qulqulaya magaaladaasi hay-ad gaaleedka qaramada midoobay oo shaacisay in xasuuq daran uu ka socdo ismaamulka maxaarada ee dalka itoobiya halkaas oo ay maalmihii lasoo dhaafay ka dhaceen dagaalla culus mujaahidiinta al-shabaab oo saacadihii lasoo dhaafay weeraro ku qaaday xarumaha cadowga ee wilaayada shabeellada hoose guddiga gurmadka fatahaadaha oo raashin qaybin u sameeyey dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan tuulooyin hoostaga degmada saakow qodobada kale waxaa ka mid ah dab xoogan oo baabiiye hanti badan oo saacadihii lasoo dhaafay ka kacay suuq weyn oo ku yaala magaalada wajeer dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato wilaayada islaamiga hiiraan oo soo bandhigtay lix askari oo ka tirsanaa kooxda ridada soomaaliya kuwaas oo isku soo dhiibay maamullada islaamiga xaaladihii ugu dambeeyey filistiin iyo howlgalka duufaanta al aqsa qodobadaas iyo wixii kale ee soo kordhayo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin ismaaciil salaad iyo bashiir muxyidiin ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaan idinkala socodsiinayaa waxaad toos nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo caalamka toos aad nooga maqlaysaan waa mar kale iyo faafreebka wararka waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisa aad ku maqasheen caawa aanu ku soo gudbin doono qodobo kala duwan oo xiiso badan hase yeeshee barnaamijka waxaan ku bilaabi doonaa xubintii hadalhaynta warbaahinta oo alaaba halkan uu ka soo jeediyo bashiir muxyidiin abu ayman waa mahadsantahay walaalka faysal mahad caawa waxaa iga cusub dhacdooyin iyo warbixino kala duwan maqaalaad lagu qoray mareegaha internetka ugu horeyn waxaan caawa soo qabanayaa websaytka calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga ee sida maalinlaha u daabaca wararka iyo warbixinada gudaha iyo dibadda sidoo kalena soo geliya wararka iyo barnaamijta ka baxa idaacadda islaamiga andalus warbixinada uu websaytka calaamada maanta daabaca waxaa ka mid ah booliska uganda iyo dad shacab ah oo dagaalamay wararka ka imaanaya dalka uganda oo sheegaya in iskahorimaad uu qeybo ka mid a dalkaasi ku dhex maray ciidamo hubaysan oo ka tirsan booliska dowladda uganda iyo dad shacab ah kadib markii ay weerar qaadeen ciidanka booliska ilaa wareeryo deegaanka ah ayaa soo sheegay in ciidanka booliska ay isku dayeen inay si xooga ku burburiyaan guryo ay degnaayeen dad rayid ah oo yugandhees ah waxaana taasi ay keentay inay ka biyadiidaan shacabka yugandheeska warbixinta uganda ayaa ku warantay in ciidanka ammaanka iyo kuwa booliska ay weerareen deegaan lagu magacaabo kiganda zon oo hoostaga degmada kira waxayna halkaas ku burburiyeen guryo iyo dukaamo ganacsi oo ay lahaayeen shacab yugandhees ah warbixinada kale ee maanta lagu daabacay websaytka calaamada waxaa ka mid ah maleeshiyaad murtadiin ah oo askar isaga dilay degmada mahadaay warbixinada sidoo kale lagu daabacay websaytka calaamada waxaa ka mid ah xiisad colaadeed oo ka taagan magaalada garoowe iyo barakac ka bilowday magaaladaasi warbixinada kale ee lagu daabacay waxaa ka mid ah mujaahidiinta oo weerar culus ku qaaday saldhigga yuganda ee magaalada buulamareer inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah qaybta wararka deg dega ah ee wakaaladda waxaa saaran howlgalladii u dambeeyey ee mujaahidiintu ka fuliyeen qayba ka mida wilaayaadka islaamiga ah sidoo kale qaybta wararka caajilka ah ee shahaada waxaa saaran war ku saabsan lix ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta oo iyagoo taa'ibiina isku soo dhiibay wilaayada hiiraan kuwaas oo ku soo tababartay dalalka yuganda iyo itoobiya sidoo kale shahaada ayaa maanta daabacday warbixin ku saabsan guddiga gurmadka fatahaadaha iyo daadadka xarakada shabaab almujaahidiin oo gurmad u sameeyey qaar ka mid ah dadkii ka soo barakacay magaalooyinka cadowgu haysto iyadoo soo xiganaysa sheekh xasan yacquub cali oo ka mid a mas-uuliyiinta guddigaasi shahaada waxaa sidoo kale ay daabacday dagaalada soo karar qaatay ee mar kale dib uga qarxay dalka itoobiya markan waxaan soo qabanayaa websayteka somaali memo warbixinada maanta u daabacay waxaa ka mid ah maleeshiyaadka xuutiyiinta oo markab ay yuhuuddu leedahay ka qafaashay xeebaha dalka yeman sidoo kale soomaali memo waxaa maanta lagu daabacay maleeshiyaadka faano oo deegaan cusub kala wareegay ciidamada itoobiya iyo warar kale iyo sidoo kale waxaa soomaali memo maanta lagu daabacay maamulka qabuuraha yuhuudda saacad kasta waxaan aasanaa qof sidoo kale waxaa lagu daabacay soomaali memo kooxda muqdisho oo safiirkeedii ugu horeeyey u magacooda dalka eritreya markanna waxaan soo qabanayaa obsaytka idaacadda islaamiga alfurqaan warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah maalinkii afartan iyo afraad ee dagaalka khaza iyo khasaaraha yuhuudda oo kordhay sidoo kale warbixinada maanta lagu daabacay websaytka idaacadda islaamiga alfurqaan waxaa ka mid ah maxay ka tiri alqaacida beegsiga yuhuudda ee isbitaalada khaza warbixinada sidoo kale lagu daabacay websaytka alfurqaan waxaa ka mid ah dagaallo culus iyo duqeymo xoogan oo ka dhacay gobolka amxaarada inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka markan waxaan soo qabanayaa barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay alada telegramka warbixinada maanta lagu daabacay waxaa ka mid ah howlgalladii ugu dambeeyey mujaahidiinta jubooyinka ciidamada mujaahidiinta oo saaka dagaal culus ku qaaday xerada maleeshiyaadka hirdada ee deegaanka baarka ee dowlaadka kismaayo waxaa ku dhawaamay hel askari shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada kufaarta afrikaanta ee degmada buulomareer isla shabeellada hoose waxay mujaahidiintu dagaal ku qaadeen saldhigga maleeshiyaadka hirdada ee degmada qoryooley sidoo kale barta waxaa maanta la soo geliyey warbixino maqaalaad iyo barnaamijyada iyo wararka ka baxa idaacadda andalus inahaas ayaa ugu muhiimsan walaalka waa tahay bashiir ugu dambeyn maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada waa mahadsantaha faysal mahad waxaa maanta aada loo hadalhayaa xiisado colaadeed oo ka taagan magaalada garoowe ee xarunta maamul goboleedka ashaadaladirirka ah ee isku magacaabay puntland halkaas oo ay isku hayaan faysalow madaxda maamulkaas iyo kuwa mucaaradka ah ee kasoo horjeeda barqanimadii maanta waxaa mar qura lagu baraarugay gaadiid dagaal iyo maleeshiyaad hubaysan oo kusoo qulqulaya gudaha magaalada garoobe waxaana taasi ay keentay cabsi aad u xoogan oo soo wajahday dadka rayidka ah waxaana durbadiiba magaalada ka bilowday faysal oo barakac ay sameynayaan dadka shacabka ah muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday gudaha garoobe ayaa muujinayay dadka rayidka ah oo ku qaxiyaya gaadiidka noocyadiisa kala duwan kadib markii ay arkeen maleeshiyaad is-horfadhiya iyo gaadiid dagaal oo kusoo qulqulaya magaalada siyaasiyiin mucaaradka ah ayaa xalay murtad siciid cabdulaahi dani ku eedeeyey inuu maleeshiyaad fara badan oo daacad u ah ka soo daabulayo magaalada boosaaso kuwaasoo ay sheegeen faysalow inuu ku doonayo inuu kursiga kusii fadhiyo waxaase maanta bilowday inay isu hub uruursadaan labada dhinac maleeshiyaad kala taabacsanna ay soo geliyaan magaalada garoobe dhanka kale muuqaalo la soo geliyey baraha internetka ayaa muujinayey shaqaalaha ururgaaleedka qaramada midoobey oo isaga qaxaya magaalada garoobe kadib markii ay xaaladdu faraha ka sii baxday xubintii hadaleynta warbaahinta caawa waynaga intaa aad buu u mahadsan yahay bashiir muxiidiin abuu ayman ayuu kaasi ahaa markana jubbooyinka guddiga gurmadka fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ku dhawaaqday ee maalmihii lasoo dhaafay ka shaqaynayay qeybo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay gurmad raashin qaybin ah waxa uu ka sameeyey deegaano hoostaga degmada saakow ee wilaayada jubbooyinka haddaba waxaad ku soo dhowaataan qaar ka mid ah dadkii muslimiinta ahaa ee gurmadkaasi ka faa'iidaystay waxaan ku bilaabayaa magacayga cabdulaahi isaaq anoo la iira ka imaaday towlada kurisow ka imaaday raashin ayaan u imaaday meeshaan oo inoo keentay mujaahidiinta islaamka aynoo imaneen waxaan rabnaa haddii layidhaah hadda saan waa bacooyin iyo waxbana loo qaybinayaa shandarwo shandarwo saliid bariis sonkor alxamdulilah ilaah baa ku mahadsan dareemahayga hadii layidhaah alxamdulilah maalintan nimcadaan dhex taagannahay alxamdulilah oo inoo keentay mujaahidiinta maamulka islaamiga idinsoo gaarsiiyey raashinkan maxaad ugu ducaynaysaa marka gaalada hala ajibiyo gaalada hala ajibiyo gaalada hala ajibiyo ayagana waanu ducaynayaa kor allah ka dhiga ayagana asalaamu calaykum waalaykum salaam magacaaga nuurta xasan nuurta xasan intee joogtaa maanta deegaankaa joogta magaciisa deegaanka kulmis aa joogaa haye deegaan kulmisaa joogtaa deegaan kulmis maanta maxaa ka dhacay maxaa ka dhacay walaaliyiinta maxaanuu keenay bariis iyo bur iyo bariis iyo sokor iyo bariis iyo saliidan keeneen marka adi maxaa kugu soo aada lagu siiye anaa haaf beriis haaf sokora iyo laba sadaala saliid iyo baca iyo shandabyo maxaa ducaa uga daraa ilaahay gaalada ha ku jebiyo asalaamu calaykum waraxmatulla barkaatu waalaykum asalaam walaal walaal magacaaga
maxamed maxamed maanta intee jognaa
kulmis kulmis kulmis ayaan jognaa kulmis maanta maxaa soo gaaray
kulmis shanjarweyn iyo saliid iyo sokur iyo bariis asalaamu calaykum waaleykum salaam Een, maama intee joognaa maanta maanta masniinta miya magaalada magaalada deegaanka aad joognaa deegaan kunigi jeegna gidhaxa buuldhata waay buulfuura dhaha Een, magaalada deegaanka aad joogtiin maanta een, maxaa lagu qiibiyey
bariid ba'a intuaa laga dhiiba bariid ba'a iyoanayagumay wala dhiibay shan darwa markana codka idinku soo maqan waa suldaan maxamuud ismaaciil oo ka warbixinaya deegaanadii ay kormeerada ku sameeyeen iyo raashin qaybinta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا نعوذ بك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بعد اول الله سبحانه وتعالى وهنا مهدينا مهد ان بلو دمار من ان لهين الحمد لله كل waxaan u maayna safarkanagi ka bilowday saako degmada saako maalintii khamiis ahayd hijreen laba ay ahayd oo ku socday ii sheegeen dadkii islaamka ahaa oo fatahaadaha tuulooyinka saako eri saako goori adii afar saac taqriiban meelahaasan saako ama baxnay maalintii ugu soo khamiis ahayd alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan waxaan gaarnay tuuladii kulmis oo haddii lagu barakacay dhib badan uu ka jiray alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan deeqdii inoo dhiibay oo ay noo dhiibtay ii sheegeen xarakada qaalaasiya markii dhibkii iyo culayskii uu dhacay iyo fatahaadihii tuulooyinkii ay barakaceen qaalaasiya barnaamijkii kadib waatii guddi heli guddigan ka midnay alxamdulilah ilaahay baa ku mahadsan tuuladii kulmis aan ku hormarnay alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkii kolley waan helnay oo waa qaabilnay raashinkii aan u wadnay waxaa ka mid ahaa een, sokor iyo bariis saliid een, bacyihii ay sheegeen roobka laga galay ee shandarwooyinka kaneecada alxamdulilah kole waxaal waxaan ugu talagelin oo qoys waxaan qoys u wadnay raashinkoodii meeshaan dejanay alxamdulilah waana qaybinay si fiican oo- ayna alxamdulilah ku dhammaatay ma hadda ilaahay baa iskale kadib safarkanagii ayaan ku soconnay kadib waxaan tignaa tuuladii layidhaha ii sheegay buula nuurow ayaan tagnay sidoo kale khalaasi dadkii oo barakacay oo haddii aad u dhibaysnaa ilaahay subxaana wataala nama kaniyey waana la kulanay alxamdulilah ayaan sidoo kale raashinkii aan wadnay oo loogu talagalay oo ii sheegeen islaamka ugu talagaliyaan u qaybinay oo ay ka mid ahaayeen sida bariiska een, saliidda sokorta bacdii shandarwadii alxamdulilah ayagana kolley wixii un markaa loogu talagalay qayb ahaan si wanaagsan oo haddee een, alxamdulilah ku dhaantay qaadeen tuulada odayaasheedii guddoomihii alxamdulilah iyo dadkii loogu talagalay oo dhibaysnaa waxaa noogu xigtay tuulada qataaqori qataaqori sidoo kale alxamdulilah waa la- dadkeedii waa helnay waa u tagnay sidoo kale waa qaabilnay sidoo kale raashinkii aan ugu da- deeqdii aan u wadnay oo islaamku noogu dhiibaan u geynay alxamdulilah sidoo kale waa qaybinay maasha allah sokortii bariiskii saliiddii ayagana sidaan u qaybinay kadib safarka anigaa sii socday oo haddee waxaan ku soconay kaxarow meeshira iyo ii sheeg meesha tuulida la yidhaha ii sheeg een, iyo ii sheeg een, iyo kurusow alxamdulilah ayagana kaxarow waan ku hormarnay alxamdulilah habeenkii adiga waxaan soconaba goor dambaan tagnay meesha habeenkii barinay shalay kaxarow raashinkii adiga waa qaybinay dad konton qoysa ayaa u qornaa kaxarow kulmisna waxa tuulida ii sheegay een kulusowna waxa uu- uu- ugu talagalnay iyo labaatan qoys toddobaatankan qoys raashin- raashinkan wadnay alxamdulilah adiga si fiican oo ilaahay subxaana wa mahadiisa iskale aan u qaybin raashinkii shalay gelen damaan meesha ka soo bam- aan babaxnay markii inoo dhammaatay hawshii aan ku soconay oo ay- ay- ahayd raashinkii iyo dadkii dhibaysnaa ee tuulooyin ku barakacay alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaanu ku ama soconaa tuuladii een, magaaladii aan ka nimid oo marka hore aan ka soo qaaday raashinka saakow reer arbay khayraasi waan soo dhaweeyena waana la- maasha allah waana la sharfay waana soo dhaweeyey gaadidaan loo keenay safarkanadii kule insha allah intaasu hadduu ku soo ekaaday ilaahay baa ku mahadsan dadka islaamka waxaan u sheegaynaa insha allah culayska ilaah xaggiisu ka yimid eh ilaahay inuu naga dulqaado oo ilaahay la bari ilaahay laisku xiro culays u imaada ilaah xaggiisa loo carara insha allah intaasaan buraajina wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا
waa hagaaga dhegaystayaal barnaamijka faafreebka wararka ayaana ku guda jirna halkaad ka dhagaysanaysaan waa idaacadda islaamiga ah ee andalus markana wajeer saacadihii lasoo dhaafay dab xooggan ayaa ka kacay suuqa ugu weyn magaalada wajeer dhulka soomaaliyeed ee kenya gumaysato dabkaas ayaa guud ahaan baabi'iyey hanti fara badan oo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah ee ku ganacsanayay suuqaasi qaar ka mid a ganacsatadii ku hanti beeshay dabkaasi ka kacay suuqa magaalada wajeer ayaa la hadlay warbaahinta iyagoo sheegay in haba yaraatee wax gurmad ah aysan ka helin ismaamulkaasi iyo sidoo kale dowladda kiristanka ah ee kenya oo dadkaasi gumaysiga ku haysata dadka hantida meesha ka gubatay aan ku jiraa shalay ilaahana siiyey maantana waxaa waaye waa ilaaha naa qaaday waan ku qanacsannahay alxamdulilah wax dhimi jira waxaa waaye laakiin dhibkii weyn na soo gaaray waxay ka mid tahay maamulka iyo dowladda waxna soo gurmada ma laha dibkan afar saac iyo bar oo habeennimo uu bilowday inta u dhexle meelaan wicin ma laha countigaan wacnay madaxda debdemiska ku qaabilsan wacnay meelaan wicin ma laha teleefoonada waa dansiyin dadka shaqaalaha qaarkood teleefoonada waxay dhaheen anaga meesha amar ina la sii mooy anaga waxba ma qaban karna saasay u jirtaa yoo lacagtii igu jirta meesha qiyaasteeda waxaa waay waa afartan milyan oo lacag kenya ah kauntiga nala degan dukaamadan dukaamo la yaqaanay ahaayeen suuqa bartamihiisii caawa maarta waxaa ka dhacay magaalada wajeer nasiibo aad iyo aad u weyn dab ayaa ka kacay maarata suuqa suuq mujinga meesha maarata area il magaala ilaa haddana maarata wax dabdabis oo maarata loo soo baxay ma laha aniga khaas ahaan aan kula hadlayo maarata waxaan wacay gabana waan wacay waxaa kaloo wacay maarata nig municipality maarata u weyn waan wacay mid kaloo maarata emergency maarata waan wacay kulligoo telefoonada naguma qaban waxaa nasiib darre maanta cawada la joogo intaasoo milyamaad ee maarata ku khasaaran maarata magaalada wajeer markuwaad ay ahayd ay markii labaad hadda ay tahay oo maarata wax badamaysa ilaa hadda aani maalin waxaa waaye maarata waa nasiib darre aad iyo aad u maarata weyn dabkan wuxuu bilowday ugu yaraan maarata afar sac iyo bar uu bilowday ilaa hadda la joogo maarata saddeed sac maarata u dhowda taqriiban wuu socda marka waxaa khasaaraha ku gaar haddii maanta la qiyaasa la dhahana waa intaasoo milyan boqolaal milyan maarata ayaa ku khasaaraysa ummadda wajeer maarata wax u maqan ma lahan dabdamiska maarata biila'aan waay ki yaalla inay gataata lama oga wadrkanimada businesska suuq mujinga meesha hadda guban haysa walaalayaal waad u jeedaan magaalada guban haysa isxariif meeshaan ka taalla ilfimada halka ka taalla waad arka haysaan
waad arkaysiin dadkii hore gaari dabdamis uu maadina male ilaa hadda waxaan sugaynaa dabtan wuxuu bilowda umalayna afar sac afar sac dhahan dadkan saan waa xoolihii dadkan intay ku baayaan gaari dabdamis ma lahan waxaan codsanaynaa gaari dabdamis in la soo gaarsiiyo aadima aadi cusmaan adii dhahaa meeshaanaan joognaa waa la dhammaadi wax nool male dabkiaa murug naga sii waxaantii oo laleeyahay male dawlad ma haysanna ma aragtahay countigaanayta waxaas dabdamis ma qaba wax dabka noo damiyaan leen waa lagu hanta beelaa hadday dawlad ay jirto dawladda oon dadka caawinayna maxaa waaye dadkiin dooranna caawi awalaaba dadka duurka asku dhammaanaya haddana dadkii magaaladii oo ninkii muslim wax siinaya ama ma aragtahay masaakiin duurku dhammaanaysa wax siinaya hadda waa laisku darfmay meesha sarkaali nooma jooga dawlad ma haysanee wixiin dooranina markay doorasho la gaar unbay noo imaanaya ma waxay naga war qabaan ma lehe noo imaadi oo gaari ee ma jira kaantiga maxaas wax u qabin maxaa ku dhacay maxaa nagu daari maxaa saa nool yeela wixii saa nool yeela ha la sheega dadkiin dooranna aabi dadkiin dooranna aabi hal hal rijaal dadaan doorannaa laamay ma qabno hadda dadkii gaajaan oo dhammaanaya haddana dabaaba nooga darsamee silacaan aan maxaa waaye فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا واجرا امه الاسلام بشرى اننا waa hagaag dhegaystayaal markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii aan kusoo gudbin jirnay xaaladihii ugu dambeeyey ee dalka filistiin iyo habsami u socodka howlgalka barakaysan ee duufaanta alaqsa alaaba waxaa soo jeediya walaalkeen ismaaciil salaad aad baad u mahadsan tahay walaalka faysal soomaali bismillaahi araxmaan araxiim kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenii gaarka ahayd ee aan uga hadalno magaalada khaza iyo cudwaanka yahuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer falastiin xubinteenna aan ku bilowno majaasirtii ugu dambeysay ee yahuuddu ay ka geystaan magaalada khazah iyo deegaanada ku hareeraysan maanta keliya in ka badan laba boqol oo falastiiniyiin ah ayaa ku shahiiday majaasir dhowr ah oo yahuudda xalay iyo maanta ay ka geysteen magaalada khaza goobaha yahuuddu ay majaasirta ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqada loo yaqaano talzactar magaalada khan yunis cisbitaalka lagu magacaabo shuhadaa al aqsa ee ku yaala mandiqada deerbalax xeryaha qaxootiga ee alburej iyo annusayraad iyo sidoo kale xerada qaxootiga ee jabaaliya majsarada ugu weyn ee yahuudda saacadihii lasoo dhaafay ay ka geysteen magaalada khaza waa majsarada ay ka geysteen ama xasuuqa ay ka fuliyeen mandiqada loo yaqaano talzactar haddaba waxaan idiinsoo gudbinaynaa codka nin ka badbaaday duqayntaasi oo qoyskiisa keliya ay ka shahiideen dad gaaraya toddoba iyo labaatan ruux maantay warbaahintu waxa ay sidoo kale baahinayeen muuqaalo ku aadan burburka iyo damaarka ka dhashay duqeymaha yahuudda ay ka geysteen mandiqada talzactar haddaba wariye ka tirsan wariyaasha ku sugan magaalada khaza ayaa goobta ay majsaradu ka dhacday booqday waxaana uu sawirayaa wuxuu halkaa ku arkay نحن الآن في مخيم جباليا وبالتحديد في منطقة تل الزعتر الاحتلال فجر هذا اليوم ارتكب مجزرة جديدة خلال waxaan hadda ku sugan xerada qaxootiga ee jabaaliya gaar ahaan mandiqada talzactar ciidanka yuhuudda saakay waxay geysteen xasuuq kale oo cusub iyagoona fuliyey duqaymo xiriir ah oo ay ka geysteen deegaano kala duwan oo ay ka mid tahay mandiqada talzactar oo ay ku yaalaan guryo ay dad badan oo shacab ah degganaayeen xajmiga burburka ka dhashay duqaynta yuhuudda waa mid weyn oo ballaaran burburka dhismayaasha waxaa ku hoos jira tiro badan oo ka mid ah dadka halkan ku shahiiday tani waa majsaro ay ku kaceen yuhuudda kaasoo ka dhan ahaa dadka halkan degganaa halkan waxaa weli ka socda dadaalada lagu baadigoobayo dadka shuhaadada ah ee burburka ku hoos jira في منطقة تل الزعتر طبعا هنا ما زالت محاولات البحث مستمرة
dhanka kale majsaro xoogan ayay yuhuuddu maanta ka geysteen magaalada khan yunis waxaa lagu soo warramayaa inay halkaa ku shahiideen in ka badan toddobaatan iyo lix ruux oo filistiiniyiin ah oo haween iyo carruur u badnaa iyadoo majaasiirtaasi ay dhacayaan oo maalin walbaba yuhuuddu ay geysanayaan oo bishii labaad uu cudwaanka yuhuuddu galay ayaa dadka filistiiniyiinta ee ehladooda iyo axbaabtooda iyo awlaaddooda ay ku shahiidayaan duqaymahan waxa ay markii musiibadaasi ku dhacda waxa ay yihiin kuwa sugan oo u sabraya gumaadka yuhuudda ay u geysanayaan eheladooda iyagoo tala saaranaya allah mar walbana ku celcelinaya inaysan marnaba duqaymahan iyo gumaadkan aysan hakin doonin howlgallada iska caabinta ah ee yuhuuddu ay kaga soo horjeedaan haddaba codkan idinku soo maqan waa aabbaha qoyskii uu maamulayay ay ku shahiideen duqayn diyaaradaha yuhuudda ay ka geysteen xerada qaxootiga ee lagu magacaabo an nusayrat يعني زوجتي واختي وبنتي هم اللي استشهدوا يعني بنتي حتى الان ما لقيناهاش xaaskayga walaashayda iyo gabadhayda waa ay shahiideen gabadhayda shahiiday ilaa haatan meydkeeda meel kuma sheego waxaan odhanaynaa oo keliya allaah ayaa nagu filan oo aan tala saarannay ma ii sheegi kartaa dadkan waxay sameeyeen oo loo beegsaday waxaan ahayn kuwa soo barakacay waxaana lagu duqeeyey koonfurta khaza mar walba oo nala duqeeyo ama mar walba oo ay dad naga shahiidaan waxaan nahay kuwa sugan oo taageerana u fidinaya muqaawamada yuhuudda la dagaalamaysa insha allah guushu waa dhankeenna waxaan sidoo kale kelimad leeyahay dowladaha carabta haddii xaggiinna ay ku hartay wax muru'a ah soo eega shacabka reer filistiin bal ka warrama afar ama shan dowladood oo sheegta inay awood leeyihiin sida yuhuudda maraykanka ingiriiska iyo jarmalka ayaa annagoo shacab go'doonsannah iska caabinaya kuwaasi oo nagu garaacaya hubka halista ah ee nukliyerka dhulkeenna oo kan ah wax walba oo ay ku sameeyaan mana saamayn doonto go'aankeenna waa mid adag allaah ayaana ku xidhannahay waxaana yaqiinsannahay in guusha aan heli doonno insha allah اعزل قاعد بج- بجابه وبيقاوم خمس دول عظمى تحمل يعني بيضربونا بالسلاح الفتاك نووي ان ارضنا هذه واحنا يعني مش حن يعني ما هش- مهما يكون مش حنتاثر احنا عزيمتنا قويه الحمد لله ثقتنا بالله النصر إلنا ان شاء الله waa hagaag tirakoobkii ugu dambeeyey ee dadka shacabka falastiiniyiinta ee ku shahiiday cudwaanka yuhuudda ee galay bishii labaad waxaa iminka uu gaarayaa saddex iyo toban kun oo falastiiniyiin ah inay ku shahiideen cudwaankan shan kun iyo shan boqol waa caruur saddex kun iyo shan boqolna waa haween dadka ku dhaawacmay cudwaankan waa soddon kun toddobaatan iyo shan boqolkiiba dadka dhaawacmay waa haween iyo caruur waa hagaag bal markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta alaqsa iyo howlgallada ka dhanka ah yuhuudda ee saacadihii lasoo dhaafay dhacay waxaa inoo soo koobaya waryaheenna suhayb cabdulaahi haye suhayb aad baad u mahadsan tahay walaalka ismaaciil salaad guuleed markii aan eegno wararkii ugu dambeeyey ee mandiqada jiida khaza si la mid a maalmihii hore maanta waxaa dhacay dagaalle xoogan oo dhex maray kooxaha muqaawamada filistiin iyo ciidanka gumaystaha yuhuudda ee duulaanka ku soo qaaday magaaladaas ismaaciilow goobaha maanta iska hor imaadyada culus ay ka dhaceen waxaa ka mid ah mandiqada jaxrudiig waxaa guri halkaasi ku yaala dhufays ka dhigtay ciidamo ka tirsan yuhuudda balse kooxaha muqaawamada filistiin oo adeegsanaya qadiifadda loo yaqaano t b g ee lagu beegsado goobaha dhufaysada ah ayaa weerar iqtixaamaha ku qaaday goobtaasi iyagoo ciidankii gumaystaha yuhuudda ee halkaasi ku sugnaa ka dhigay wax dhintay iyo wax dhaawacmay ismaaciil oo sidoo kale saacadihii lasoo dhaafay dagaaladii dhacay kooxaha muqaawamada filistiin waxa ay ku sheegteen mas-uuliyadda dilka lix askari oo ka tirsan ciidanka sahaayanada kuwaasoo iyagana lagu dilay isla mandiqada jaxrudeeg ismaaciil oo sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin maanta weeraradu qaymaha ay fuliyeen mid ka mid ahna waxaa lagu beegsaday saldhigga tasliim ee ciidanka gumaystaha yuhuudda ay ku leeyihiin qidaaca khaza dhanka kale ismaaciil oo saacadba saacadda ka dambeysa waxaa isi soo tarayaa qirashada ka imaanaysa maamulka gumaystaha yuhuudda kuwaas oo qiranaya khasaaraha ciidankooda ka soo gaaraya furmaha dagaalka war ka soo baxay taliska ciidanka gumaystaha ismaaciil waxaa lagu xaqiijiyey caawa in hal sargaal iyo hal askari oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay dagaaladii saacadihii lasoo dhaafa dhacay afar kalena looga dhaawacay ismaaciil oo sidoo kale baraha bulshada ay ku xiriirto waxaa aad la isula dhex qaadayey sawiro askari yuhuud ah oo la sheegay inay ku go-een dagaaladii dhacay sargaal ka tirsan ciidanka yuhuudda waxa uu qiray in afartii siddeeddii saacee lasoo dhaafay ay duugeen konton ka mid a askartooda saacad welibana loo keenayo bakhtiyada ciidankooda ee kooxaha muqaawamada filistiin ay ku soo gumaadayaan magaalada khaza ismaaciil sidoo kale intaanan ka bixin mandiqada jiidda khaza waxay kooxaha muqaawamada filistiin ay faafiyeen muuqaalo muujinaya iyagoo gubaya dhowr taangi oo ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciil oo sidoo kale kooxaha muqaawamada filistiin saacadihii lasoo dhaafa waxay soo bandhigeen agabyo ciidan oo ay ka qaniimaysteen ciidanka gumaystaha yuhuudda ismaaciil oo sawiro lagu faafiyey mareegaha internetka waxa ay muujinayeen agabyadaas oo isugu jira koofiyadaha iyo jaakadaha ay ciidanka xabadda isaga dhigaan ismaaciil oo qalab kala duwan oo hub uu ku jiro ayaa ka mid ahaa waxyaabihii saacadihii lasoo dhaafay kooxaha muqaawamadu ay qaniimaysteen ayna soo bandhigeen dhanka kale ismaaciil oo maleeshiyaadka xuutiyiinta iyagana saacadihii lasoo dhaafay waxa ay ku dhawaaqeen inay xeebaha dalka yeman ay ka qafaasheen markab uu leeyahay maamulka yuhuudda yaxya asariic oo ah afhayeenka militari ee kooxda xuutiyiinta ayaa war qoraal ah uu soo dhigay bartiisa twitterka waxa uu ku sheegay in ay ciidamadooda ay soo afduubteen markab uu leeyahay nin yuhuudi ah xilli uu marayay xeebaha badda cas ee dalka yeman ismaaciil oo arrintan waxaa xaqiijiyey maamulka gumaystaha yuhuudda war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibaddana waxaa lagu sheegay in weerarkaas uu ahaa mid argagixisanimo islamarkaana uu yahay weerar caalami ah oo quseeya dhammaan dowladaha caalamka sida ay warka u dhigeen walaalkiinahaas ayaa ugu muhiimsanaa weerarkii ugu dambeeyey ee dagaalada filistiin aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa waryaheenna suhayb cabdulaahi oo inoo soo koobaya howlgalladii ugu dambeeyey xubintii aan ooga hadlaynay xaaladda magaalada khazana caawa waa nagayntaa waa hagaag dhegaystayaal markanna wilaayada hiiraan wilaayada islaamiga hiiraan ayaa soo bandhigtay lix askari oo toobadkeenayaal ah kuwaasoo siyaabo kala duwan ula shaqaynayay kooxda ridada soomaaliya markii askartan taa'ibiinta toobada loo qabtay kadib ayay waraysigan siiyeen idaacadda islaamiga ah ee al andalus axmed aadan maxamuud aadan berweyne ee qiraaga hiiraan gobol hiiraan go-aan waxaaniyo dhalinyar badanaa iska raacnay inaan iska galno dad iska raacna aan sii go-aansan marka waa baxnay xamaree naligey tobabaraa nalisiaad etoobiya naligey halkaan soo baray saddex bilood ayaa meesha tobabaran kusoo qaadan nimino gaaladan tobabare tobabarka birar iyo walxanfuuleyn dibrid todoba isbuucamana dibrideyn waa nala rafaadeen adig socod iyo balaaya lagu jiraade imaaraadkana macnaha anaga nuga timaasidaad shaqsahaan ciida imaaraadka ahayn waana nala soo dejiy waxaa nala keenay eelboorka waxaana eelboorka aan kusoo daadiy waa nala sii qaaday xeer maslaxa naligi xeer maslaxa ayaana camal bil kale bil iyo walax camal aan joogo saddex laba bilood kale camal aan joogo kabacd waryaha noola qeyb waryaha noola qeyb baa noola qaada marka xayraan joogna cawiyaalaan joogna noola qaada intaan nagala bixi wadaas harkowsar wadaasaan marnay ceeldheeraan naligey magadibaad calaa kulli xaal ceeldheeraan joognay uyuto ururkaana ka mid ala qaaday cawsii naligey ciidamad badan oo gorgor iyo ilaa iyo elitir iyo balaayo marka aniga kuwaa ceelar joogan ku jooga ceelar markaan ka baxayna ceelaraan joognay ciidanka cusweyn markaas soo jabay oo meesha soo kala haadeen anaga ceelaraan kasoo tagnay ceelar waxaan ugu soo baxnay sababta usoo baxan maxay ahayd ciidankii oo barkii naga jiray oo isku haleyn oo furunta joogayaa soo jabay maadaama soo jabay oo wixii gaariyaal lahaayeen la wixii hubbahay mee laga qabsaday qaarna lilahay qaarna ay fiigeen annagana meesha wejiga u dhiig weyn inaan iska baxno nin walba wadinkiisa asaad aanu noo suurta gasha marka nin walba waxduudkii laga qoray ilaa ay meeshii aadi kara saraakiishana waxay nin walba meeshii aadi kara aadeen marka ninkastoo gobolkiisa gobolkii imaada iska aadi saraakiisha waxay waxay dhaheen nin walba meeshii aadi kara aadi xalkan xilkan saan sii hen laakiin imaada nin walba waxduudkiisa iska aada wax meeshaan joog ma lahayn dhaheen meeshaan ciidanka waa jooga wax meesha hal xab waxaa tahaysad ma laha nin walba meesha iska taagi kara iska alle marka saas waxay dhaheen nin walba gobolkiisa iska aadi aniga beelweynaha soo-aad hiiraana gobolka hiiraana soo-aad ceeldheer ruwan uu soo baxay rugmaan usoo baxay waa badnayna konton qof camal ahaynay ruwan kusoo baxay intaan usoo dhaweynayn moqokariim aan kusoo dhawnaaday baabuuraas naga hormaaday biyo cunno waxaan aan helayno male biyo cidaha muura ah cabidi aan ka qaadana biyo aan cabna baahi waxaasna waanahays laakiinse ceelkan kusoo hirray xasan maamow lahube waxaan kasoo jeedaa meel yirahda kalgudle waxay ku taallaa deegaan buulburto hoosteeda askarnada anigoo iska tacbanaya dhul qotata iska hoobjan kafeygeyda beeraheyda iska joogaa leeyara lacag baa jirta imaad waxaa i dhahay nin la dhahaa cumarsanay buulburto nafigeedaan ba joogay basaas marka uu leeyahay waa xun iska doonta safar baan iska doonta dantayda man u aaday wuxuu yiri meeshaan waxbaa ka jira nakeen buu yiri waxaan iri meeshaan day wax ka jiraan balaamaan baan soo fiiriyahan waan ku tagay meeshiisan hadaanba tagay meel ciidan joogaan bakan kor dhacay intana uma bixi kartid ninkii galama ogaya intana uma bixi adiga muddo todoba bir camal meelahaasan joogna kadibna alasiya anala baxay garoonka waxaa nana aadiyey oo liyiraa dab iyo dhagax liyiraa nana aadiyey waxuu ku yaallaa bariga ku yaa dhanka bariga buulibur kadibna dayaaraba meesha lanaga saaray waxaan unageey harmaslax meel la dhah baan unaga daadiyey harmaslax adigaa sidan u joognayaa aabow yaabne waxaan dhahnay inkaarkan meesha iskaaga yimid maba sheegi karin nolosha waa adiga maxaan iska cunayn adiga cambuulan iska cunaynle jiifkana ayadana waxaaba nagu kaagaxdaba bahal injir dheheenaaba nagu kaagaxdaba ka dambana waxaa xigtay magii adiga baryaale meesha ku jirna diyaarad baan unaga qaxeey dirdhabe meel la dhahay ay nagu dejiyeen dirdhabe adiga atuubiida ka tirsantahay maba jooga marka diyaaradan kasii dagoonaynaba hore baa baawur naga qaxeey huursho meel la dhahaa jub noona siiyey oo dirdhaba hoos tagtay dirdhabe markay baawurkan anagu geeyey baawurtii meelay ka baxeen waaba garan waynine meeshii adiga tababaraydin lagu dhigaa ay dhaheen habeen iyo maalinba ninkii diidana waxaa waaye qad ii tiglewa anaga waxaan tagnay galabnamaan tagnay gaarida galabnama ay nageysay meeshii adiga tababar ay waa gelaysa nagu dhaheen tababarka waxay noo bilaabeen hal maalin aan joogna maalinkaas waxayba dheheen marti waxayba dheheen maalinkii kalenta waxaa noonaga dhigay dab soo baxay noogu dhigeen ko jajaba iyo ko adiga oo tababarkiisa sii wadanay marka dhibaato badan aan kala kulman meeshaan kala kulana waxaa ka mid ahay bahalba la garanaynin oo la maraayo god la maraayo oo laleeyahay afar afar ku maran dhexda markaad joogtid waaba kula circira ase dhammaantiis ninkii wadnahaynin waaba dabagadoomaa ama boodada wuu ka jabayaa ama keenta gacanta garabka wuu ka jabayaa wax jaba walaal waa arka oo meesha iskula socono oo muqdisho la keenay markaas uu jabay gaari ambulance baa loo keenay ambulance baa la saaray waa lasoo kabaabaa liyir waxaa loo waday isbitaal baa loo waday meeluu ku yaalla ma naqaanah mar kastaba sida ayba u jabaysa sida ooba loo hayba bahasha waxaa lasii guraa godka mar la dhahay meesha saddex biloodaan joogna saddex bil ka dambana waa noona soo qaxay waxaa noona soo saaray diyaaran baa noona soo saaray waxaa noonaga dejiyey xarmaslax baa noonaga dejiyey xarmaslaxda saddex kalaan joogna saddexdaas waa lay adiga meesha lay adiga lagu cilnoo helay wax shaqeeya ma jirta saddexdaas sidin u joogna oo meesha mar kastaba noonaga soo feylinayay oon u yaabaneenay oo wax dhaqaaqa kara lama la dhahay oy go'day saddex iyo saddex lix sooma ahno waana kaxaynaa dalan ceelleer bayna geeyeen waxay noo qariyeen qoryaay noo qaybiyeen waxaan rabnaa haan dhana ciddiyaan rabnaa cid maba sheegi kartidaba ka dhacday waaba layaabana marka waxaan idhi ilmo yaxaas rajo ma noqdaano qalbigan kale kor haddaan u qaado waaba shabaab baa layleeya mogta meesha baa laygu muudsanaa mogta wad halkaas waxaan ula jeedaa taleefon isyaan dhahay taleefon cawr saacaba ku haaba lagu leeheb oo aniga waxaan leeyahay waalidaan leeyahay haweenayaan leeyahay ilmo baan kasoo tagay taleefon isii hadday idin dhahay kadib maad arkaysaan war waxaas waxaa waa urjilac baa ku gelay hadda hooyada ha dhimata haddee lagu dhaad si kalantaad noqonaysaa marka waxaa lagaa rabaa dhibkan joojiwa ka dambana waxay la geyen ceeldheertii ayna geyen ceeldheer adiga laba biloodaan joogna labadii bilood waxay dhaheen ninkii bixi kara abax anugu baawar baba haynaba waxaa dhaliya coos weynaa lagu bacaliir anugu ma tegin ceeldheera laga soo wada kaxeeya maxaa jira waa aawa dadkii oo ood sheegayseen maxaa bixitaanka keenaan dhahay war ciidanka waa baahiya ninkii adiga hadalka gaanka badana ka dhaafee ninkii furdaami kara asu furdaamiyo ninkii adiga joogi kara ha joogo asay u taallaha ka dhacda anaga meeshaas aan babac ka soo dhahnay anagoo labaatan iyo mees babac ka soo dhahnay gaari biiji ahaan iska soo tugnaan soo raacnay biijiga muqdisho u socday shicib caadi ahaa iska lahaa biijiga sin un ula soconay biijiga waxuu yidhi aniga ma dhaqaaji kara intaan kaxaga idinkaa idiin taalla meeshaas waxay adiga lagu sheegay aniga waddanka ma aqaaniya magac xumay ku sheegayna adiga masaajid cali gaduudna xaggay ka jirta ma dhoweyne walaalka xoog looma sheegtee naga wadaan dhahnay waa iska lugayne waa soconne kii oon hayaa babta naga geliyey gaajati eed babday naga gelisay anagoobitii aan guduunku na haysad laba baaburoo kaanta naga hor imaatay labadii baaburaan soo fuulnay labadii baawar markaan soo fulno waxay dhaheen ayagana meeshaan ma dhaafi karno waa kasoo xawaareen dowladaan dhahna inaan noola wadaan rabnaa waxay dhaheen ninkiiba waxaa laga doonayaa lacag aqli oo cadiinaya in dhiibtaan qoryaha waa wadnaa yaa idinka qabtahayba naga taagan tahay nafaan badnahayba iyo adduunkayba naga taagan tahayba aranoona soo duxeeyey aan iska leenahay qoryahan shiirkooda xataa waa bani dhiboohoyeenba kadibna waa soo baxnay buulburtaan imaanay buulburtidin haddaan imaanay waxanba loo fidhinayba noo keeneen waxay leeyihiin nakeeno ninkii adiga kici waaya shabaab waaba waxaa loo socdaa meesha idin mir subax kastaba fiilo waaba ka madax lahayba aniga ma ahno feelkaas la sheego dhan waaba ka madax lahay dagaalanka adiina hadday dheheen waa ka madax lahay sidin dhiiggiida os ugu badbaado muslumiintan u taga handir ilaahay idinkiis dhib ma arkaaye dhib hey ma arkaaye wanaag ma ogiye dhib ma arkaaye ilaahay dartiis muslimiinta meel kastoo joogaan u tag ducooyin badan leh waa kasoo helaysaa niyaddayda sidaasay kusoo saama qaada buuli burtaan hay kasoo taga waa lay soo dhaweey waa lay looga jiif fiicanaa lay sii sisiiraa lay sii qaniicaa joogtaa lay dhahay maasha allah ilaahay dartiis markay niyaddayda kusoo dhacday in muslimiinta oon u tago inanba dhib arkaynin oo iyagana waxgarad oo yihiin inan owlaad leeyah oo ay og yihiin geelaa liyara iyo nin weynba waa aragta dher yihiin aragta dheray leeyihiin ilaahayga ku uuntay xasuuso xagga arsaaqadeed u aade arsaaqad ka fiicanaad helaysaa insha allah shantaada wakhti iska duko sidaasaan muslimiinta uga soo saamo qaaday magacayga maxamed cismaan cali cabdiyaa la yidhaahdaa degmada afgooy aan ku dhashay beledweyne aan ka raacay nimankan haddii aan raacay waa laygu qalday lacag fara badanaa lii sheegay waa baxay koorsaan soo qaatay etoobiya leegeey dirdhawo mee la yidhaahdo saddex bilood lix iyo toban maalmoodaan joogay waa lii soo xira muqdishoa liigu soo celiyey saddex bilood xero maslax mee la yidhaahdaa leegeey anoo iska joogo oona hub lii siinin aa liisoo waday waxaa lii keenay mee la yidhaahdo maxaaso gobolka hiiraan ah hiiraan toddoba maalmood aan joogna maxaaso toddobada maalmood kadib waa lii waday wafxa mee la yidhaahdaa lagu aadanaha lii yiri dhex intii liisii wado ilas dhaawac iga soo gaaray ishii dhaawac iga soo gaaray ishi wax waa ka arki waaya tan kaleentaata waa ilmaysa waxaan dhahay markaan in lii daaweeyo oo waxaan u baahanahay daawo lii yeelo oo isbitaal iila diigsadaan u baahana liiyiri meeshaa liiga kala tagay markii dambe mid ixukumaya ii imaaday waa lii waday maxaasaa lii keenay koo kaleentoo talis oo maxaasi joogaa yiri ilaahay kuuma darnaada liiyiri isbitaalka geyninkan waa dhammaatihiisiri isbitaal liima geynin si iskiiga joogeen iskiiga joogeen iskiiga joogay abuukar nuur axmed oo ka imaanay magaalada beledweyne beledweyne waxaan la joogay nimankan hirshabeelle aan la shaqaynay haddana waan ka soo tegey maalinka horena fikraddeydii iyo ra'yin ku tegey haddana ra'yigay iyo fikraddeydii aan ugu soo tegey waxaana macnaha aan u imaanay walaayada islaamka wallaahi markaan arkay meesha wax ka jiray iyo nidaamkay iyo qabdarrada go-aankayga ra'yigayga waxaan go'aansaday inaan xornimadaydii maalinkii hore aan ku shaqaysanay aan dib u helo wallaahi meesha wax diinka ma jiraan been isku sheega mahaayo waxa weeye dadka oo meesha joogo waxaan u sheegalahay xornimadooda inay helaan waxa ugu sharaf badan xornimadooda waa midda kale labaad meesha qofka wax diin lagu mahaayo waxaan dheelahay ninkii wax kalka aaminsanow dadka meesha kala dambeyn nidaama ka jiro sidaad ka aaminsan tahay ama kaa dhacdhacsa ma ah maya maya maya aanan dib uma socdo mana u laabanahay magacaydu waa cismaan daahir maxamed agaalmo aan araabanay ayaa yiri ciidankan alquryaa qorshaanka soo qayb gal ayaa axa yiri meesha iyaan tagay de meesha aan tagayna waa nala qaaday kambaala ayaa nala geeyey afar bilood tababaraan soo qaadanay rafaad dil iyo dad jebinay in dad keliyaha lagala baxay oo la qaliyo keliyaha lagala baxay waxaan u socday malaariya wax baa laga sheega marka waa la qaaday isbitaalka geeyin keliyaha ka baxsaday ninkana waa dhimiyaa yirin marka aniga qadkan la soo dhigan qadkan ka arkay horna oo qana digis waa lagu yeelaa madaxweynahan imaanaan la yiri madaxweyne waa noo imaayey muqdishaana la keenay afar bilood tababaraan haddana aan ku jirnay haddaa ciidanka waxaa layiri waa la qalabeynaa layiri waa la baaxa safaraa jiro markii qoriga liga siinay waa fiir waa fikiray dee baasha ila xumaatay qorigaas kasoo dhigan waa kasoo dhintay hadda waxay qortaysa in waddankeyga dadkeeda soomaaliya oo la noolaado beeriyada waxeeda ka shaqaysta waa filinkooda dhamba ka baxa magacaygu waa maxamed cali iidow waxaana ka yimid buulo birto ciidamada waxaan ka raacay buulo birto kadibna waa nala qaaday waxaana la geeyey muqdisho xernac xernacna waa nagala qaaday waxaana la geeyey etoobiya etoobiya ayaa tababar saddex bilood kusoo qaadani etoobiya ayaan tababarayay etoobiya markaa kasoo laabanay waxaan imaanay aramaslax kadib anna waan kasoo baxay gaalada waxaan u imaaday bulburtaa imaaday bulburta waan ka soo baxa makadibna waxaan imaaday buqa qable minitira ayaa ka tirsanaa ciidanka waa tali ka haynin oo la dhahayo farxaan dirac xaali aan iskiga toobakeenaan meeshaas diima taalo kitaabka ilaahay wax dhaha malahan diinta ayaa wanaagsan diinta iskaga soo laabtaan ayaan leeyahay waxaa iskaga soo tagaan toobadu way furan tahay waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana intaas ayaanu kusoo gebagabeynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaystigiisa barnaamijkan midkiisa xigaa noo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في الطوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى